madaxda dalka kanada oo ugu horreeyay ra-iisul wasaaraha dalkaasi justin trudeau ayaa ka qayb galay kulan baroordiiq ahaa oo loo sameeyey qoys muslimiin oo islahaan kasoo jeeda dalka bakistan oo axaddii lagu dilay magaalada london ee gobolka ontario dalka canada kadib markii nin dhallinyaraha uu si ulakaca gaari u jirsiyey xilli ay lugeynayeen dadkaas ra-iisul wasaaraha canada ayaa falkaasi ku tilmaamay mid argagixiso muslimiin badan oo soomaalidu ay qayb ka yihiin oo qaarkood ka tegay magaalooyin kala gedisan ayaa ka qayb galay baroordiiqa haddaba wariyaha v o a ee dalka canada xuseen nuur xaaji ayaa arrimahan ka waraystay siciid muuse daahir oo u laleeya xaquuqda aadanaha oo xubinna ka ah ururka muslimiinta canada ugu horeyn waxa uu wax ka weydiiyey sida uu falkaasi u dhacay iyo cidda ka qayb gashay baroordiiqa xuseen oo walaal waad mahadsan tahay sidaad la socotid galabnimadii axadda lixdii bishan juun ayaa qoys muslin ah oo waddada dhinaceeda lugeynayay waxaa gaari ku weeraray wiil labaatan jir oo kasoo jeeda bulshada cadaanka qoyskan oo ka koobnaa aabbo hooyo iyo laba caruur oo ay dhaleen iyo weliba ayeydood ayaa marka laga reebay wiil sagaal jira dhammaantood goobta ku dhintay arrintan ayaa aada u gilgishay canada iyo guud ahaanba caalamka waxaa afaafka hore ee masjidka weyn ee magaalada london ontaria ka dhacay xaflad aada u weyn oo baroordiiqa oo loo sameeyey qoyska afdaal kumanaandada ayaa soo buuxiyey iridda hore ee masjidka shacab madax mas-uuliyiinta dowladda looma kala harin ra-iisul wasaaraha dalka justin trudeau ayaa goobta yimid hogaamiyaasha xisbiyada kale ee kanada sida conservative-ka n d p iyo weliba xisbiga green bartiga intuba way joogeen goobta mas-uuliyiin kale oo amniga ah iyo weliba hogaamiyaasha jaariyadda iyo weliba kuwa diimaha ayaa iyaguna goobta yimid magaalada london oo ah runtii magaalo aada u yar ayaa maantay dad la ciirciiraysay iyadoo weliba gobolka uu saaran yahay gobolka ontario uu saaran yahay xayiraad adag oo dhanka isu imaanshaha ah marka waxaa la sheegaa xuseenow in dad kor u dhaafaya lixdan milyan ay xafladan iyaguna baroodiiqda ay kala socdeen tviyada maadaama aysan soo gaari karin goobta waa tahay saciid waxaad soo hadal qaaday ra-iisul wasaare justin trudeau maxaad ka xusi kartaa hal iyo laba waxyaabihii uu xooga ku saaray khudbadiisii baroodiiqa uu ka jeediyey ee ku aadan wax ka qabashada ee falalka la xiriira nacaybka ra-iisul wasaare justin trudeau goobta ayuu yimid ugu horeyna wuxuu ubax dhigay goobta uu falku ka dhacay iyo weliba masaajidka london ay qoyskan ku xirnaayeen ra-iisul wasaaruhu wuu hadlay khudbad dareen xambaarsan ayuu jeediyey ugu horeyn waxuu falkan ku tilmaamay fal argagixiso taasoo madax badan ay aada uga leexleexanayeen awal wuxuu yihi weerarka qoyska si weyn ayuu u taabtay quluubteenna wuxuuna ku ammaanay muslimiinta kanada iyo kuwa magaaladan londonba inay wax weyn kusoo kordhiyeen bulshada wuxuu yihi waan idinla danqanaynaa ma garan kara buu yihi waxaan ku cabiro dareenka ay leedahay in saddex generation oo ula jeedo ayeeyo iyo inan ay dhashay iyo inantii uu sii dhalay hal gooba lagu dilo qofka dilayna uu yahay deriskoodii mana garan kara buu yihi erey lagu bogsiin karo ilmaha yar ee sagaal jirka ah qoyskan ka haray wuxuu yihi keligin ma tihidin dhammaan dadka kanada way idinla jiraan caawa iyo mar walbaba maaha weerarkii ugu horreeyey ee muslimiinta quluubtooda lagu jabiye buu yihi marar badan ayay dhacday weerarkii etobico kii masaajidka kubek ee galaaftay nolosha lixda qof ee tukanaya iyo kuwo badan oo ka dhacay dalkan wuxuu kusoo gabagabeeyey islaam nacaybka iyo cunsuriyaddu inay tahay dhab ka jirta kanada una baahan in dhab loo wajaho xaqna maahan buu yihi in dhibkaasi idinku dhaco waxaan rajaynaynaa buu yihi in wax laga qabto weliba si adag waxaan dooran doonaa buu yihi weji kale oo dhaama sidan oo aada u qalantaan wuxuuna hadalkiisa kusoo gebagabeeyey maya islaam nacayb maya cunsuriyad maya argagixiso arrinta aadka u xiisaha badan ayaa waxay tahay in ra-iisul wasaaraha dalka justin trudeau mar kasta uu ka hadlayo arrintan laga soo bilaabo baarlamaanka hortiisa ilaa xafladan loogu baroodiiqayo dadka la laayay uu mar walba arrintan ku tilmaamayo fal argagixiso taas oo madaxda kanada gaar ahaan xisbiyada kale iyo dadkiyaga kale oo ka hadlayba ay runtii ka leexleexanaya inay falkan ku tilmaamaan fal argagixiso iyagoo ugu yeeraya inuu yahay fal nacayb fal ku leh laakiin ra-iisul wasaaruhu si cad ayuu uga hadlay marar badanna wuu kusoo celceliyay inuu yahay fal argagixiso ugu dambeyntii saciid waxaad iiga warantaa dareenka dadka muslimiinta ah oo soomaaliduna ay ku jirto ee ku aadan dacdadan dareenka dadka muslimiinta ee goobta joogay runtii aad baad wejiyadooda uga dheehanaysaa xanuunka iyo weliba walwalka ay qabaan dad aad u fara badan oo isaga kala yeedmeelo fogfog ayaa goobta yimid dhammaan dadkii hadlayna waxay ka sinaayeen cabsida ay wajahayaan muslimiinta kanada nawaas tahir oo ku hadlayay magaca jamciyadda muslimiinta ee magaalada weerarku ka dhacay london ontaria ayaa yidhi wuxuu yidhi waxaan la hadlayaa kuwa xorriyadda ka hadla ma garan karo xorriyad la sheego kol haddii qoys banaanka usoo baxay aysan xorriyad ku lugeyn karin waddooyinka iyagoon la dilin waxaan la hadlayaabay madaxda xisbiyada ee goobta jooga waxaan ku jirnaa buu yidhi dagaal ka dhan ah nacaybka iyo cusuriyadda dagaalkaas oo u baahan in si wada jira loo wajaho madaxda muslimiinta ayaa codsaday in arintan si weyn loo eego waxayna ka codsadeen madaxda xisbiyada dalka oo dhammaantood goobta joogay inay shuruuc ka soo saaraan islaam nacaybka sii kordhaya ee shuruucdaasna baarlamaanka la horgeeyo marka dareen runtii cabsi leh murugo leh taabanayana mustaqbalka ayaa meesha ka muuqday waxauna qof walba isweydiinayaa weerarka london maxaa xigi doona
kaasi waxa uu ahaa siciid muuse daahir oo u ololeeya xaquuqda aadanaha xubinna ka ah ururka muslimiinta dalka canada waxa uu u waramayay wariyaha v o a xuseen nuur xaaji